fiidwacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay lixda bisha nofembar ee sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o e somalicom haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida warbixinno ku saabsan daadad ku soo rogmaday meelo ka mida gobollada soomaaliya waxay ilo arkaysa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday xataa webi laguma tilmaami kara badweyn buu noqday xaafadihii awal suuqa markii laga barakaco xaafadaha lagu barakaci jiray biyihii xaafadihii bay galeen hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihii guduudnaa iyo halkaasaa la aaday nolosha dadka markaa guryihii way ka baxeen roobka kor buu oga socdaa
waxaa kalooad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha dagaalka israa'iil iyo xamaas ee ka socda marinka kasa
waxaan la qabsannay dhawaqan dhataallada laakiin kama walacsanna arrintaasi waxaannu gelaynaa hoyga bambada laga galo ee dhismahan laakiin markan kuwani waxay ahaayeen argagixiso waddooyinka jooga gurigayga hortiisa waxa ay ku hubaysnaayeen oo ay xidhnaayeen dharka ciidamada dadka qaarna waxaa soo gaaray dhaawacyo sababto ah waxay moodayeen inay yihiin biliis ama askar israa'iiliyiin ah markaas ay u soo baxeen oo ay dileen
way dhegaystayaal warbixintaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadda sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa maanta ku celiyey in maraykanku uu sii wadayo inuu diiradda saaro gobolka indobacifiga ee goobaha laysu yidhaahdo xilli ay jiraan caqabada dunida kaga imanaya uu ka mid yahay dagaalka israa'il iyo xamaas isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada ankara kadib markii uu soo gabagaboobay kulan qaatay laba saacadood iyo badh oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa blinkan uu sheegay walow ay aada diiradda u saarayaan qulqolatooyinka ka taagan qasa ay si lamida u eegayaan shaqada muhiimka ah ee ka socota aagga la isku yidhaahdo indobacific iyo weliba qaybaha kale dunida si la horumariyay wadanaha dowladda maraykanka maraykanka ayaa mas-uulkan diblomaasiyadda ugu sarreeya waxa uu magaalada tookiyo gaari doonaa salaasada berri si uga qayb galo shirka iyo weliba wadahadallada labageesoodka ah ee ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la ysku yidhaahdo g toddoba amaba g seben hogaamiyaasha dalalka shiinaha iyo austraaliya ayaa soo dhoweeyey horumarka ka yimi sanadkii lasoo dhaafay xidhiirka labada dal iyagoo sidoo kalena xoojiyey muhiimadda ay leedahay inay ka wada socdaan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sida gaashaandhigga ra-iisul wasaaraha dalka austraaliya antony albanis ayaa sameeyey booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dalka shiinaha muddo toddoba sannadooda taasoo calaamad u ah sida uu xidhiirkoodu yahay iyo weliba sida ay u bilaabeen inay xasiliyaan shiinaha ayaa ah suuqa ugu weyne uu leeyahay dalka austraaliya iyadoo uu qaaday qaar ka mid a xayiraadihii saarnaa wax soo saarka dalka austraaliya kadib markii kulankii ugu horreeyey uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi austraaliya albanis uu bishii noofembar ee sannadkii labakuniyolabaatanki jasiiradda baari ee dalka indonesiya uu kulan kula yeeshay hogaamiyaha shiinaha si jinping ugu dambayntiina rag ubaysan ayaa subaxnimadii hore maanta dalka kameruun rasaas ku furay dad hurdaya oo ku sugnaa magaalo ku taalla galbeedka dalkaasi iyagoo halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan qofa sida mas-uuliyiinta maxalliga ah ee deegaankaasi ay sheegeen kooxda weerarka soo qaaday ayaa sida oo kale dabqabadsiisay magaalada mamafe sida uu sheegay madaxa maamulka deegaanka manyu oo ah magaalo ku taalla koonfur galbeeda dalkaasi oo sidoo kale waa magaaladaasi in ka yar konton kilomitir u jidka xadka uu la wadaaga dalkaasi kamaruun waddanka nigeria toddoba qof ayaa cusbitaalka la dhigay iyadoo ciidamada ammaankuna ay halkaasi baaritaan ka wadaan sida uu wakaaladda wararkii reuters u sheegay fiyanga makala oo ah mid ka mida mas-uuliyiinta deegaanka mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi halkaasi ka dhacay dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidwacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownaya toddobaadkana meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa saameeyey daad xooggan oo ku dhuftay amaba ku soo rogmaday halkaasi daadkaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay ku barakaceen dad ka badan boqol iyo saddex iyo toban kun oo qof daadadkan ayaa dhibaatooyinkii u dambeeyey ee ay u geystay magaalooyinka waaweyn iyo weliba tuulooyinka ku teedsan webiga gobolada jubbooyinka wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada kismaayo
robabkan mahiigaanka ahi ee ka da-aya deegaanada jubbaland ayaa saameyntii ugu badneyd waxa ay u geysteen kumanaan ka mid ahay dadka degan hareeraha webiyada iyo degmooyinka qaar ee webiyada aanu marin kadib markii daadad xoogan ay kusoo rogmadeen guud ahaan degmooyinkaasi meelaha ugu badan ee khasaaraha dhimashada iyo sidoo kale burburka hantideed ay ka geysteen fatahaadahaasi waxaa ka mid a degmooyinka jamaame dhoobley baardheere bu'aale saakow luuq doolow garbahaarey buurdhuubo ceelwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado iyadoona ay gebi ahaanba istaageen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmooyinkaasi waxaana gebi ahaanba go-doonsan degmooyinkaasi oo aanay gelin gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida ee ku wajahnaa degmooyinkaasi kadib markii ay go-een dhammaanba wadooyinkii geli lahaa degmooyinkaasi dadka ma aanay helin gurmad bani-aadamnimo oo kaga yimid dhinaca maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe waxaana jira dad ku goodoonsan magaalooyinka qaar sida baardheere ceelwaaq iyo luuq oo gebi ahaanba ay fatahaadu si weyn u saameysay kadib markii ay ku rogmadeen daadad xoogan degmooyinkaasi dadka deegaanka ayaa ku waramaya in haddii aysan helin gargaar bani-aadamnimo ay halis ugu jiraan in cudurro iyo gaajo ay u dhintaan dadka ay fatahaadaha saameynta xoogan ku yeesheen kuwaas oo degmooyinka iyo meelaha kale ee webiyadu ay ku fataheen ku goodoonsan waxay ula arkaysa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday xataa webi laguma tilmaami kara badweyn buu noqday xaafadihii awal suuqa markii laga barakaco xaafadaha lagu barakaci jiray biyihii xaafadihii bay galeen hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihii guduudnaa iyo halkaasaa la aaday nolosha dadka markaa guryihii way ka baxeen roobka kor buu oga socdaa kaneecadii iyo maaragtay cayayaankii baa cunahayo xaaladda dadka aad bay u culus tahay waa in loo soo gurmado dadkan walaalahood weeye aad bay u rafaadsan yihin waxay u baahan yihin dadkan in gurmad loo sameeyo waxay u baahan sisyeeriya u baahan yihiin bacay u baahan yihiin raashinka waa ka biyoobay maxamed xuseen alqaadi gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka gado oo ku sugan degmada baardheere ee gobolka gado ayaa sheegay in xaaladda dadka fatahaadaha ay barakiciyeen ay gaartay in gurmad doomo lagu gaarsiiyo balse ay u baahan yihiin haatan doomo iyo sidoo kale diyaarado in dadkaasi gurmadyo baniaadanimo lagu gaarsiiyo si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi oo ku goodoonsan dhulka magaalooyinka ka baxsan tootali wax ganacsi ah oo cunno ah oo dadka u imaan kara ma jiro wadooyinkii oo dhan haddee way xiran yihiin dadkan gobolkan waxay wax uga imaan jireen muqdisho iyo dekeda kismaayo labadaa meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan waxaan ku dhaaqayaa guud ahaan awalan in shacabka gobolkan ay iscaawiyaan oo ganacsatada iyo cidda wax haysato dadka tabaalaysan la garab istaago gurmadka ugu horeeyana waxaan codsanaynaa maadaama dadkii ay kala xiran yihiin doomihii macmilka ahaa la isticmaalayana ay gacanta ka baxeen horta in doon loo keeno doomo loo keeno taaniyan in dadkan wax ay cunaan iyo wax ay maaragtay ka dhigtaan nolol in loo sameeyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi dhiriq ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha ay sababeen fatahaadahaasi waxaana uu faahfaahinaya sida dadka degmooyinka webiyada ay ku fataheen uu u saameeyey fatahaadahaasi ka dhashay roobkii mihigaanka ahaa ee ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay deegaanada jubbaland
degmooyinka xalay qaybo badan oo ka mida gobolka gado waa ka daayay xalay oo dhan webigu waa fatahay oo waxa weye fatahaadiibu wadaa laga soo bilaabo doolow ilaa laga yimaado gooweyn meel kasta waa ka fatahay oo waxaweye gebiyadu jabsaday daadadka iyagana sidaas oo kale deegaamahan roobku ka wadiin oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roobku yaryahay bay biyuhu soo waxaweye fatahaadu saamaynaysaa oo biyaha iska socda khasaare aad u fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda uu waxaweeye roobku daayay iyo maalmaha markaad fiiriso aad bay runtii u kala wen yihiin waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa waxaweye roobkaasi iyo fatahada webigu meelaha umara wuu saameeyey dhimashaa jirta dhowr iyo toban qof gaadhaysa oo gobolka gado ilaa sagaal ka mid ah ilaa toban ka mid ah gobolka jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakac aad u fara badan baa jira olmost dad haddaysan boqol kun waxaweye kor u dhaafaynin waxaweye boqol kun ka badan baa waxaweye ku barakacay dowlad goboleedka jubbaland ayaa toddobaadkan waxa ay sheegtay in dhibaatooyinka fatahaadaha ay geysteen ay gaareen heer awoodooda dhaafsan kadib markii ay kordheen tirada dadka fatahaadaha ay saameeyeen oo maamulku uu sheegay in ay agabyo kala duwan oo gurmada ay gaarsiiyeen intii awoodooda ahaydna ay dhaaftay sida uu toddobaadkan uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugu dheere oo baaq u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-adaha deeqbixiyaasha dowlad goboleedka jubbaland inta kalaankeeda waa gurmatay waxay gaarsiy gaarsiin karta deegaanahaas waa gaarsiisay hadday noqon lahayd jawaano lagu mooso biyaha webiga hadday noqon lahayd cunto gargaar oo deg deg ah hadday noqon lahayd dawo laakiin waa awooddeenna aad iyo aaday uga badan tahay dhibaatada dhacday waxaa mar labaad mar saddexaad uga baaqayaa in la gurmad bini'aadanima la soo gaaro degmooyinka dhobley afmadow ceelwaaq dalab xaawo garbaharey oo roobabka daadadka qaadeen iyo fatahaada biyaha webigo ka daran tan iyo markii ay ka corteen gobolada jubbaland roobabka deerta ayaa waxaa ka dhashay daadad xoogan kuwaasi oo ay kal hore ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland in ay dadku ka digtoonaadaan roobabkaasi oo laga cabsi qabay in daadad xoogan ay ka dhashaan balse dadka oo degniintaasi aan u dheganuglaan ayaa sababay in ay dhibaatooyin kala kulmaan fatahaadahaasi ka dhashay roobabkii mihigaanka ahaa ee gobolka ka cortay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena magaalada gaalkacyo waxayna saameeyey daada ka dhashay roob xoogan oo ka da-ayay magaalada labadii maalmood lasoo dhaafay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa isaguna warbixintan noo soo diray
qaar ka mida bulshada magaalada gaalkacyo ayaa marti ku ah duleedyada magaalada gaalkacyo kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobabkii xooganaa ee ka da-ay gaalkacyo kaa oo biyodhigay xaafadihii ay deganaayeen islamarkaana burburiyey qeybo ka mida guryihii ay ku noolaayeen inkastoo roobabka ay ahaayeen kuwo aada u xoogan haddana ma jirin khasaare dhimasho oo ay geysteen ha yeeshee xaafadaha qaar ayaa burburay waana sababta ay dadka uga barakaceen xaafadihii ay deganaayeen maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa wada dadaallo wax looga qabanayo saameynta biyaha iyo barakaca bulshada xaafadaha gaalkacyo qaarkood maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa kulan deg deg ah la qaatay hay-adaha ka howlgala magaalada gaalkacyo waxaana kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaalada ka jirta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland maxamed xasan warloore ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyey maanta waa maalintii labaad oo aan shaqada xawligaa wadno xafiiska maamulka gobolka maanta waxaa ka dhacay kulan aad ballaaran ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo isdawayaasha degmada iyo hay-adaha kala duwan oo joiska internationalka ee gobolka ka howlgala annagoo iska waraysanaynay arrintii baaxadda lahayd oo runtii gaalkacyo ka dhacday afartan iyo siddeedii saac oo lasoo dhaafay oo daadadkii roobabku keeneen oo arrintii maqaadiirta ilaahiga ahayd oo gaalkacyo ka dhacday iyo booliyooyin la furo oo dowladda iyo ciidamada booliiska oo shaqaynaya gacan lagu siiyo sida saalaalinta iyo ciidamadu sheegayaan roobab kale baa ku jira gaalkacyo ilaa galabta ilaa caaway iyo wiigan dhexdiisaba waxaan rajaynaynaa in la taxadaro oo meelaha bulaacadaha iyo meelaha biyuhu u badan yihiin iyo guryaha jilicsan laga taxadaro annagu inta karaankayaga ahna waa dadaalaynaa shaqo xoogla insha allahu socota meel kastoo aan isleenahay waxbaa ka jireen waxaan rabnaa inaan si deg deg ugu howlgalno lambar baan samaynay si emergency ah loola soo xariiro oo ay dadku la soo xariiri karaan markay culays dareemaan oo hameen hameen iyo maalinba aan heegan u nahay inaan dadka caawino innagoo isku duuban oo gobolka iyo degmada gaalkacyo ay hogaaminayaan waa mahadsan yihiin dadkii nala shaqeeyey xaaladda dhacday waa xaalad dabiici ah oo runtii ay roobo ku keeneen sidii horey loo saadaalinayey waxaad moodaa dadka qaarkood mararka ay hadlayaan inay ka dhigayaan waxyaalo caado ah ama ay dadku keeneen hadda waxaa dhacday qof dhibanaya haddii la arko in la isku dayo in la suuro xumeeyo ama siyaasad la dhexgeliyo maantay maahan waxa gaalkacyo ka jira maalintii la siyaasadayn lahaa ama dad mucaarada ama dad kale ay uga faa'iidaysan lahaayeen maslaxada ayaga u gaara gaalkacyo maanta taas uma baahna gaalkacyo dadkeeduna waa ku filan yihiin dowladduna waa ku filan tahay ciddii taageero iyo garab istaagu haysa dhibta dhacdayna waa soo dhaweynaynaa ciddii dhallanteed ka dhigaysa oo dhex gelinaysa waxyaalo runtii aan munaasib hayna waxaan leenahay maantay meesheedii ma aha mana la eka qaybaha bulshada iyo maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa kulan ay qaateen looga hadlay dhibaatada ka dhalatay roobabkii gaalkacyo ka da-ay waxaana labada dhinac ay isla qaateen sidii loogu gurman lahaa bulshada ka barakacday xaafadaha gaalkacyo qaar ka mida dadka uu saameeyey roobabka ayaa ka waramaya xaaladooda gaalkacyo xaaladeedu saaka caadi ma aha dadka gaalkacyo saaka guryuhu waxaweyaan waa dhowr nooc waa guri dumay iyo guri ma garanaysaa ii sheeg biyihii soo galeen iyo qof wadnaha farta ku haya intaasay u dhexeeyaan dadkii dhammaa waa la daadgureeyey ilaa xalay gurmudaan ku jirnay hadda waxa weeyaan in badan oo ka mid ah bannaankay u baxeen intii kalena waa sidoo kale dadkii ilmihii gacmahay ku qaadeen ilaa hadda xaafadihii magaalada waxaa laga badbaadinayaa dadkii iyo xoolihii guryihii waa wada dumeen korontada shididdeeda waxay keenaysaa dhibaato biyaha inay koronto noqdo oo magaalada dhan ay halakayso darteed waxaan la xaqiijinayaa fiilooyinka iyo tarasoomarada iyo korontadu markay seef noqotona waa la sii deynayaa hadda waxaa lagu jiraa in la badbaadiyo dadkii iyo duunyadii xaafadda garsoor ilaa xaafadda halwadaha qayb ka mida gurihii waa duumeen dhulkay ku dhaceen marka waxaan leenahay maamulka degmadu uu shaqaynaya waa dadaalahayaa waxaan leenahay dadka oo dilaykun u dhashay reer gaalkacyo oo dilaykuna ilaahay wax siiyey inay dadka maatada oo guryihii ku dumeen inay u yimaadaan la qaybsadaan nolosha roob aad u xoog badan oo wuxuu aad ka dadambeeyey aad iyo aad buu biyaha u dhigay dunyo waa duumeen waxaan u baahan nahay oo insha allahu rabnaa dadka inaan ku wacyigelinno ma leh wax kaloo laga badbaadi kara ma leh waxaan rabnaa dadka maatada dan yartaa qofba qofku kaga roon yahay qofkii xoole u dhiibi kara iyo bannaanka loo saaro guryaha dumay insha allahu dad badanaa wax gaareen biyuhuna aad iyo aad u buux dhaafiyeen waxaanu rabnaa insha allahu qof walba inaan isku gargaarno oo qofkii qof miskiina intuu qabto bannaanka loo saaro insha allahu dadka oo laga bixiyo biyaha waxaa xidhan qaybo ka mida goobaha waxbarashada ganacsiga suuqyada gaalkacyo iyo xaafadaha qaarkood waxaana jira dadaallo ay wadaan qaybaha bulshada iyo maamulada gobolka oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta gaalkacyo weli waxaa gaalkacyo ka da-aya roobabkii saamaynta ku yeeshay nolosha iyo isu socodka gaadiidka bulshada gaalkacyo kaa oo bulshadu ay cabsi weyn ka qabto in mar kale uu saamayn kale ku yeesho xaafadaha qaarkood cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
geesta kalena daada ku soo rogmaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sidoo kale saameeyey nolosha dad fara badan waxaa kaloo xidhmay isu socodka meelo badan oo magaalada ah mukhtaar maxamed catoosh ayaa isaguna warbixintan nooga soo diray baydhabo
daadad xooggan ayaa soo galay xaafadaha magaalada baydhabo qaar ka mid a dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay degganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen isu socodka gaadiidka ayaa gaabis ah maanta waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan laysku socon karin dadka barakacayaasha oo ah dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xooggan oo baabi'iyey gurihii ay degganaayeen oo ka samaysnaa aqallo cabdi cabdulaahi isaaq oo ka mid a barakacayaasha magaalada baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadinimo oo aad u adag
wadbada la dhibaateen isuga walaabsan samayda rays iyo sakaaren midbinaa mir wada karsoo mane oo meerid kastiin bargaaytan mir wada karsoo mane dinaamta miiroo omelinas bakaari meerid dadkinan bahayn yeero unata fadheedaayno amba saldhidhabaayno bii anbuwaaan antigee unata dhibaatadiyo mihayn si bargaaytan meedla koosaan eedi amba dawiida federaalka waaweynaas meedla koosaan enis anenjiriheydo samafalka oon baydhow amba koofalka dadku shaqayaayni oo nindirano oo hambun dharow oo fayda wan dharow liyo si emergency ah iyo kaalatiyo wariyo amba pintortaan dibendaraasi waru ahayn liyo shikoosayo nindaawiyan baa alaamaahu eel kasta warunan baahano warawageeg warakara shaqeelin alay madisiyeesay barhayte anagaran raapun waa kob inkid bariyo dhafun dhinaatoli bilflowin gurmaan meel warakarsaana mile
dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha maamulka koonfur galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul
bismillaahi raxmaan raxiim hiraab fayle weligeega tv-ga koonfur galbeed wasaaradda wafaafinta dhatee ka taala aan boobday in wargelin yar aan duubno umataano meel kastiyo roogan wali ogteyna wali jare fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada ilaahay sheeni sababaha enga jara wali fadaanaha qof kasta oo ciyaal iyo langnugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socda buundooyinka gaar ahaan hiraabto wali argaana magaalada baydhabo dadki dhan wali hambaheena buundooyinka inyo fiirsadaan wali sababuu korte mararka qaar markii isan fiiradaan in biyoogasay daddafaana sababuu korto dadka isku mid ma eh dhalinyaro yaryara jarta ciyaal yaryara jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaana marka qof kasta in diisroogu ciyaalka la reebo meelogaasay nahaninban saasoo kale ciidamada amniga wali amriyiinah in dadku ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasay khataraningalna nicmada ilaahay sheeni wal oo maylaaraysi ilaahay sheeni baniaadamna reebo koro laakiin dadaalanana fari degmo kasta oo biibaxadaas ku socota oo degmooyinka koonfur galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaadsoona eeyi faraane in dadkaasay bal meelo khatarta eh lakula dardaaramo lakula hadalo dadka wacigelin lansoobi iraabta buundadan absharkaay iyo buundadii kaloo buundawiintii baydhabo dadka damaashaadahan isku baxeen ciyaalkii iskooladii hoobaad aragto dad badan wali kaleyna boqoli u biyo wadooha arage wali khatar lanka jaraha biyoogi boqoliba intii handeerna i dhatan ba biyi socdaan marka wali codsadaana ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro la reebo karo male waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana iyo codsadaan hay-adoo amnigan awaamiirtiyo biyaayan meelogiyo halku wareegdo eraan in khatara halku wareegdo eraan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lagu hogaansamaya rajeeyaan saasoo kale dadka baawurtu wadadu oo sixindhilaaneen soo daawiyoona mararka qaar wali rajeeyane meeli laka araga askari booliis ee surum oo halku wareegdo ara in la xishmeeyo laku wareegdo khatartaas iyo la badbaadiya naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiya fariintaas yar oo amniga hejee ka saabsan iyo fadaan in wala sin la wadaagna iyada aan mahadsantiin walina rajeeyane nicmada ilaahe niishane ilaahay inka shukrayno meelo khatarta lana una ku wareegano iyada aan mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaladda magaalada baydhabo ayaa cakiran waxaana cabsi laga qabaa haddii roobab kale ay da'aan in khasaaruhu fatahaaddu ay sii kordhi karaan degmooyin kale oo gobolka baay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xooggan oo roobabkas deerta ay sababeen waxaana degmooyinkaasi ka mid ah bardaale qansax dheere iyo buurhakaba mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
isla wararka roobabka ayaynu dhegaystayaal ku jirnaaye dhinaca kalena qaramada midoobey ayaa ka hadashay daad ay sheegeen inay kusoo inay go-doomiyeen aan idhaahdee kumanaan qof qoraala ka soo baxaya xafiiska isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobey waxaa isaguna inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
sida uu sheegay xafiiska iskuduwidda kaalmooyinka ee qaramada midoobey ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo oja kadib robab mahiigaanah iyo daadad ay soo rogeen oo uu ugu dambeeyey gobolka jibbooyinka kumanaan qof ayaa go'doon ku jira robabkan culus oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ee oktoobar ayaa sare u qaaday heerkii biyaha webiga jubba taasoo keentay in webiga uu karkaarada jabsado oo uu u fataho tuulooyinka iyo magaalooyinka uu webigaasi maro sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiskeeda iskuduwidda gargaarka oja magaalada luuq ee gobolka gedo dad gaaraya laba kun iyo afar boqol oo qof ayay biyuhu go'doomiyeen qaramada midoobey waxay sheegtay inay socdaan dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada iyo dad gurmad sameynaya oo ay ku doonayaan inay ka soo badbaadiyaan ama ay go'doonka kaga soo saaraan dadka ku xaniban meelaha ku dhodhow webiga sida ay sheegtay qaramada midoobey ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay siddeed iyo afartan kun oo kalena way ku barakaceen daadadkan guud ahaan ku rugmaday meelo ka mida soomaaliya xoogga roobabkan iyo fatahaadda ayaa soo bilowday bishii lasoo dhaafay waxayna saameeyeen magaalooyinka waaweyn oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka bari ee puntland ilaa iyo jubbooyinka wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud awees jaamac ayaa sheegay in daadadkan oo sidoo kale si weyn u saameeyey maamul goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay sababeen khasaare xooggan waxa uu sheegay in xaaladdu ay halis tahay isagoo ka codsaday beesha caalamka in gargaar deg dega lala soo gaaro dadkaasi ay daadadku saameeyeen soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa robab ah ka culus kuwii caadiyan uga di'i jiray kadib markii ay ka soo baxday abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo afartan sannadooda taasoo malaayiin qof qarka u saartay macluul hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo faw ayaa iyana ka digaysa in daadad xooggan ay harqiyaan meelo badan oo soomaaliya ah iyadoo si gaara farta ugu guday gobolka gedo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad casan oo warbixintaasi noo soo koobayey haatanna somalilan somalilan ayaa ugu digtay beeraleyda iyo weliba xoolo dhaqatada gobolada somalilan wasiirka ama u digtaan idhaahde wasiirka beeraha somalilan cabdiqaadir iimaan warsame ayaa sheegay in ayaxa uu ka soo gudbay dhinaca yamana haatanna uu soo gaadhay dhulka xeebaha warka waxaa hargeysa ka soo diray khadar cakulle wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan cabdiqaadir iimaan warsame oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in ayaxani uu yahay mid qaangaadha kana soo gudbay dhinaca yaman waxa uu sheegay in durba uu soo gaadhay xeebaha somalilan isagoo beeralayda iyo xoolodhaqatadana uga digay khatarta uu ayaxaasi keeni karo haddii aan laga hortegin waxaynoo yimi hadda ayax maxayde qaangaadha ayaa soo gudbay oo la ydhahdo swam loxt ayaxa qaangaadhka waxaan aanu doonaynaa inaanu la wadaagno warbixintiisa dhammaan reer miyiga iyo beeralayda iyo tuulooyinka ku deedsan xeebaha dalka ayaxa aad arkaysaan waxaanu jecelnay inaad nala soo wadaagtaan haddaad astaan ayaxa oo labada dhinac yalow tahay huruud ay tahay aad aragtaan waa waa ayaxiyo waxyeelada waana adart markaa waa qaangaan marka inaad nala soo wadaagtaan hadda wuxuu ka bilaabmay oo uu yimi xeebaha salal iyo awdal waxaana uu soo marayaa ama uu maray meelaha la kala yidhaahdo ceelgaal karooley kalowley gargaaro bari hadda wuxuu fadhiyaa oo aan hadlayo meesha la dhaha cabdigeedi waa marka xeebaha maxayday galbeed laga hadlayo halkaa uu fadhiyo uguxantu ku beeraa uguxantii buu gelinayaa waa meelaha uguxanta dhigtana wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay in hadda deegaanada uu ayaxaasi ku fadhiyo ugaxanta dhiganaya
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reydiuga xeryaha dhadhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga oo si toos ah idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay u hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhagaysan karaan idaacadda f m-k v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda f m-ka hal eber toddoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa caruur qaxooti ah oo qayb ka ah qaxootiga cusub oo aan la noolayn waalidiintooda ayaa gudaha xeryaha ku wajahayo culaysya dhinaca nolosha ah sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheera ayaa ka cabanaya mashquul la-aan iyadoo xeryaha ay ka urteen roobabka xilliga dayrta waxayna qoysaskaasi ka cabsi qabaan cudurro ka dhasha nadaafad xumada iyo biyaha roobka da-aya kamar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare xasan jimcaale oo ah ganacsato shaqaabuur u samaysay boqol ruux oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed sanadii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxootiyaha oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayba ka mida gobolada soomaaliya iyadoo barakacayaashaasina naftooda ay kala soo carareen abaarta oo saameysay dadka iyo duunyada gobolka haddaba barakacayaashaasi nolodoonka waxaa qayb ka ahaa caruur ka soo haajiray deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo safarkooda aysan ku helin qoysaskooda waxayna caruurtaasi oo aan gaarin da-da qaangaarka weli aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo maadaama sharciyada caalamiga ay dhigayaan in qofka ka yar da-da qaangaarka uu u baahan yahay damaanad qaad iyo mas-uuliyad sar adag haddaba caruurtan oo ah kuwo aan la diiwaan gelin ayaan helin gargaarka samafalka ah taas oo ah caqabad xoogan ay ku nool yihiin caruurtan qaxootiga ah haddaba da'yartaan oo ka kooban qaybo kala duwan ayaan habka ay ku nool yihiin waxaan wax ka weydiinay cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha runtii cabdisalaan waad mahadsan tahay dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin da-doodana waxay udhexaysaa toban iyo toddobo ilaa iyo lix jir ayay udhexaysaa caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agoommo ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay soomaaliya looga keenay iyo kuwo si kasta ha u dhacdee ayagoo micnaha kaarkooda si kale ku waayay oo ayagana baahano oo qaxootiga iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayaga qaraabo la nool kuwa mataqaanaaye ayeeyaashooda ama wiilayaashooda soo kaxaysteen oo u imaadan halkaan qaxooti u imaadan dhowr nooc bay isugu jiraan marka caruurta ayada ah ma diwaangashano oo u n h r iyo dowladda kenya labada uma diwaangashano caruurta marka halkan ay tuuran yihiin qaar mataqaanaya waxba ma bartaan marka ilmaha saasoo kale toban iyo toddoba ka hooseeyo lama diwaangelinayn marka ilmaha ayaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo intii lagu gabdho waxaad arkaysa lix iyo toban jir ahaa ama toban iyo shan jir ahaa la guursaday caruur haysta waana baahana waana caruur caruur caruur dhalay wa marka dhibaatooyinka waa iska jiraan unhana sikaas waan ula hadlanayo mar hadda waxay dhaheen qofka siddeed iyo toban uu ka hooseeyo ma noqon karo qof micnaha wax loo qaadan kara raashiin ma qaadan karo boonan lama siin karo marka caruurtaas meesha way ku dhiban yihiin hay-adaha u shaqeysa safda jariran iyo hay-ad kale oo la t d h waa inta badan ay hoos ordayna laakiinse haddee wax kasta ha ahaatee laguma guuleysan caruurta in la caawiya caruurtaas aad bay u tiri badan yihiin xeeladan way tuuran yihiin laan oo caruur noocaas oo kalea way imaadaan kuwa waalidiintoo soo dhinta markas imaada marka caruurta way baabaasan u n h r waan kala hadla mataqaana waxaa kaloo caqabad ku ah ilmahan xitaa haddii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo inta badan booliis ma soo ribood garayn karaan ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda soomaali ka imaatay ama ad cusub tahay ayagoo micnaha sharciga ay haysanin darta ayagoo u baqay inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan marka way dhuuntaan ayagoo dhibaatooyin haysto oo deris ama meel kale uga imaanaya yay dhuumanaya sababtoo ayagoo sharci haysanin waxaa leeyihin haddii booliista ayna aragto adiga hableedixinaya aad ba umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari isaaq cali deerow waa toddobiyo toban jir laba sano ka hor ka soo barakacay degmada diinsoor ee gobolka baay wuxuu qayb ka yahay da'yartaan qaxootiga ku cusub wuxuu rajo badan ka qabay nolosha xeryaha laba sano ka hor balse weli waa qaxooti aanu diiwaangashayn hay-adda u n i z r wuxuu sharxayaa habka uu ugu nool yahay gudaha xeryaha iyo baahida uu qabo taageerada samafalka ee la siiyo qaxootiga marka xaggaan ka imaada dad maxaan u socda qaraabadeyda oo aan meesha kasoo raace marka inta imaadana waa isfahmi wayn an gooniya u baxay shaqeey waxaan raasada maqaalaanka shaqeeya mar alle markaan kaar doon dhahana kaarka maxaa lii dhahani oo nin daayira tahay tonsaysan magaarin kaar ma lagu jari karo marka ni oo dhibaato badanaa jirto oo kaar la-aan hataa waa ahay oo mar qaar maxaa jirto anoo shaqaysto oo lacagteeda liiga xoogo oo hataa aan dagaal sameyni karin oo aan cabsanayo bas dhow haddii lagu xiranayo kaar la-aan aad tahay se qaxootina matiidi oo dhammaystiran si aa waxaa ku dhacsan karta waa tahay waxaad ka warbixisaa maadaama aad sheegtay inaad magaalada kaxamaalato qaabkaad u nooshahay maqaalaan jooga oo alaabtii waxaan ka dhaqaa cuntadeena ka helaa labadii boqol markay isosiyaana meel meeshii oo dhibaato iga haystaan iska xaaliya dhanyaalaa iskala deganaayo lacagta laisoo siiyana mar kaaraan ka dhigtaa marna waa meelaan dhigtaa qaar marka dhibaato badan iska jirto waa tahay waxaad ka warbixisaa isaaq waxaad ka warbixisaa isaaqow dhibka ay kugu hayso inaad tahay qof qaxooti ah haddana dowladdii iyo unasiyaar aan u diiwaan gashnayn horta meeshan kaarlaan wax ma soconaayo dadka raashiinay qaataan oo saabuun iyo saliid an waxaan dhar ku dhaqaata ama saabuunta soo gataa marka kaar muhiim waaye oo raashiin ay qaadan saliid ay qaadan iyo bur wax kasto culeysaan dareemaa kaar la-aan dadkeena mala joogi kaar la-aan waa ahay qaxooti dhammaystir ma iibo markaan xeriyada qaxootiga imaanaya waxaas dhahay waa qaxootiga nolol iyo rajaan kala hami iyo fiicana meeshaas kay ka heli doontaa mar qaar waxaa dhacda anoo si fiican maanta shaqaynaayo oo hataa lacag fiican liisiinin oo lacag aan fiican liisiinin mana ka hadli kari sababta ruux kaar la-aan ahay oo hataa aan xuquuq muli inaan doodo wixii aan dhaxsado marka meeshan qaxootiga wax dhaa malaha marka waxaa rajeynaa dadkaas inay garab qaban doonaan oo qaxooti sharci ay siin doonaan oo ayaga ay garabka istaagi doonaan marka rajo weynaan leeyahay rajada ilaahay suurtageliya aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa isaaq cali deerow oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tifow aadan barako waa toddobaatan jir araggala laba sano ka hor ayuu ka soo barakacay gobolka jubbada dhexe waxaa qoyskiisa dulsaar ku ah gabadhiisa oo ah shaniyo toban jir dhashay laba carruur ah barnaamijka caweyska ayuu ugu warramay saamaynta ay ku yeelatay in gabadhiisa oo ah hooyo dhashay laba carruur ah loo diido in loo diiwaangeliyo biyo tifow aadan baa la dhahaa kaar shan iyo toban jir waa hooyo way noqota marka xaquuqda qaxootiga ay ku laheydna ma haysato waxaan rabnaa in ilaahay amarkiisa loonoo kaalmeeyo oo ayadana lagarab lasii caanugacaan rabaa biyu rabaa daawo rabaa markaan yoo aangeynana maxaan leeyahay gabadhan caruur waay caruur inkastoo ay tahayna kaar keligeed looma jari kara waa yar tahay shan iyo toban jir waay laba caruurna waa haysataa marka xaquuqda qaxootiga ay ku laheydna waa ay ka maqan tahay maxaan rabaa in gabadhaas labada caruur leh ambiye tifow aadan la yidhaahda xaas e laba caruur leh shan iyo toban jir e maxaan rabnaa inay ma aragtay loo ogolaado kaarkan loo ogolaado ay xuquuqda qaxooti ku leheedna ay hesho saasaan rabnaa waayahay waxaad ka warantaa marka gabadhaada iyo caruurteedaba qaabka ay idinkugu dulnool yihiin qaabka ay nagula dulnoolyihiin kaarka aan qaadanana naguma filna dhaqaale ahaan naguma filna anna odayaan ahay uma shaqayn kara reerka ay leedahayna wax ma haystaan annagayna hadda maaragtay mar xagga wax tag mar intay ma waay xaquuqda ay laheedna annagana uma heli karna gabar yarna waay oo ilmo yar laba ilmoodna haysata marka maxaan rabnaa in ilaahay haddii yidhaahdo kaarkan loo helo xaquuq qaxood ku leh aabbahii dhalayaan ahay arrintaa walaac weyna i gelisa anna wax uma heli kari marka maxaan rabnaa in haddii ilaahay yidhaahda in xaquuqda qaxo ay naloo ogolaado caano ilmihii caanay rabaan ayada wax ma haysata aniga wax uma haayo awood aan waxadda ku siiyana ma haaye marka gabadhaas yar ilmahan haysata labadaa ilmood haysta in waxaan rabnaa in loo gargaaro caruur badanaa joogta xeryaha oo hadda aan lahayn barakaca ka imaada soomaaliya oo barakacan waxba aan haysanin oo dadkii korsaarnaayana aan waxba u heli karin awoodna aanu lahayn aniga lafteyda kula hadlaa hadda odayga soomaaliyeed ee indhaa ii fiiqan nin awood u haaya ma ihi caano uma heli kari raashin haddaba mar walbaba ku filana uma heli kari haddii ilaahayra waxaan rabaa in codsigaas nalaga qaabilo gurina ma haystaan roobaa da'ahay habeenkii roob imaada waa un iska fadhi waayo waa un la fadhiyaa ilmihii oynaay kanaacada ay cunaas shandaruuda male gurigii bac ma saarna rafaad kasta ilmihii nagula noolyihiin annagana awood hadda aan wax ugu qabana ma haysana anna oday soomaaliyada indhaha u fiiqan yihiin aan meel fadhiye annagayna ila noolyihiin ilmihii ilaahay haddii yidhaa hay-adaha samafalka ah ay wax u keenaan oo wax ay siiyaan aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa tifow aadan oo ka mid ah qaxootiga cusub oo iigu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac kusoo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare xasan jimcaale oo ah ganacsato shaqa abuur u samaysay boqol qof oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga gaar ahaan kuwooda degan xerada xagardheer oo ka cabanaya musqulola'aan xilli ay xeryaha ka curteen roobabkii xilliga dayrta iyo cabsida ay dadkaasi ka qabaan inay cudurra ka dhashaan nadaafad xumada iyo biyaha roobka oo isbiirsaday haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga saare xasan jimcaale oo ka mid a ganacsatada ka shaqaysata hilibka ee xerada xagardheer waxaa shaqadeeda ganacsiga ah kala shaqeeya ku dhowaad boqol qof oo u badan haween keligood caruur ku korsada xeryaha qaxootiga saare ayaa iiga warantay dadka ay shaqaabuurka u samayso iyo sida ay kusoo xulato waxaase ay waraysiga ku bilaabaysaa marka laga soo tago dadka la shaqeeya sida iyada iyo qoyskeeda ay wax uga bedeshay shaqadeeda ganacsiga ahi faa'iido fara badan bay kusoo kordhisa aad bay ugu nool yihiin la-aanteed bayaa noolaan lahaa aad baan ugu noolnaha anagoo badan oo xaasas ahoo aniga ciyaalkayga iyo inta bulsho oo qaxootiga qaybtiis ah dadkan qoyskaaga ah ee ku tiirsan shaqadaada ama ha ka shaqeeyaan oo iyagu shaqadaha la soo baxaan oo ha kula shaqeeyaan ama adiguba maaragtay wixii kugu soo baxaa ee ku masruuf ee tirahaan miiqay dhan yihiin
wiilashayda waa shan gabdhayguna waa shan mid ma oyaane inta kale waa wadaxaas gabdhaha labo ilaa saddex waa garoobo gabdhilma haystaan kuwo kaleo rajooyinoo wiilasha ay kala tageen baa jira wiilasha waa wadaxaas kulli xaasasay wada leeyihiin kan ugu weyn oo sideed sagaala miya toban ku kalo toban ku kalo sideed ku kalo oo siday u wada buuxaan waqtigan xaadirka hadda maadaama iyagana ay xoog yeesheen iskaalmaysanayno way ku filanta way dabooli kartaa baahidooda laakiin way iskaga fiicantaa sida kolley balaayo hadda kuma qabna aad baan ugu fiicanna dadka kale ee aada shaqa abuurka u samaysay ee shaqadaadan iyo ganacsigaadan ka shaqaysta tir ahaan iyagu aymisa waa dad aada u fara badan oo haween u badan oo qaxooti ah oo haween ah oo gabdho ah oo garoobo eh oo wada sinkalmaadar oo ilma yara reestaan oo iska rafaadsan kuwo horan u sameeyey oo ka kaaftoomayna way jiraano hadda iyaguna ganacsadayaal noqdeen oo noolaaday oo ganacsigii ballaarsadeen dhinac kale galeen markay noolaadeen kuwana ilaa hadda way ila joogaan ilaa boqol way dhanyihiin hadda marba siday wax u qaba karaanaan ku qaymeeyaa gabdhaha gurigahooda iyo meesha ay degan yihiin markaan soo arko iyo baahidooda iyo daruufaha haysa marka aan soo arko baan neefka geela marka aan qaleen qaybiya amba lixi toban amba sideed baa loo qaybiya mar sideed baa loo qaybiya mar lixi toban baa loo qaybiya mar afar baa loo qaybiya marba neefku siduu yahay mar labaa loo dhigaa mar isaga dhanba hal qofaa la siiyaa siduu yahay buu ku xiran yahay marba wixii tabarteeda ay taha gabadhaasaan ku qaymeeyaa marka hore tabarteeda wixii ay taho ay idan wax ka helaysaan siiyaa waxaan dhahaa soo gadgada soo cadee ilmahana beel oga raadso sidaasay samaysaa markay xirfadeedu korodhana waan kordhiyaa anigana wixii ay kusii noolaan lahayd baan u yara kordhiya markaan hilibka lixi toban neefka marka loo qaybiya aan qayb lixi tobana ka go-day aan siin jira marka dambe sideed baan u qaybiya qayb weyn baan siiya marka dambe afar baan u qaybiya afar qaybteed edin dhan waa neefka geelo afar idin loo qeybiyey waa hilbaha kalena u wataabaan siiyaa marka dadkii way kala tabar weeyihiin qaar way koreenoo hadda maasha allah iyagaaba isu si nolol fiican ku haysta oo waan u badayaa qaar waa tabar yaryihiin waxooda yar baan siiyahay wax ku raadsadaan qaarba si aan ku wada asaasaan ku kala wadaa gabdhaha ee marka dadka kula shaqeeya ee ka shaqaysta ganacsigaaga ee ma dhihi karnaa noloshooda xeryaha aad bay wax isaga bedeleen inta ay kula shaqaynayeen kuwii koley kuwa aan hadda siiyo markii hore kuwa ilmo iskuul ugu jiraan ee iskuulka markay waayaan aniga aan dhaho hilibkayga ka bixiya markii aad wax ishaan kusoo daraa jiro oo iskaga bixiyo markii iskuulka wax loo qabsado oo kale ama buug la waayo ama wax aan la waayo ama yuniformka la waayo oo kale waxaan dhahaa ka gata maanta ka gata ee markaad wax ishaan boqol boqol oogu soo dara markay laba kun isticmaalaan waxaan dhahaa kun maalinkiiba boqol kusoo dara saasay sameeyaan kaarka iyo raashinka wixii ilaahay siiya ku kororsadaan way ku fiican yihiin aad bay hadda u fiican yihiin tamar hadda ilaahay baa ogilaag way fiican yihiin waxaad sheegtay inay dumar u badan yihiin dadka kula shaqeeya ee shaqabuurka aad u samaysay see kusoo ogaataa oo xogta ku saabsan in dumarkaasu yihiin dumar danyar ah u baahan in la gacan qabto sidee bay kugu soo gaadhaa way barteenoo badanaa iyaga isu soo kay sheega adiga ayaa wax ku siiya inteed wax ka heshaa markay tiinootan jiiraankeeda u sheegtaa tuba tubay ii keentaa kuwaa iskay aniga aanu arkaahoo i yimaada oo meesha aan weecshirada ku haysto markay i yimaadaan amba dayn i weydiista amba duruuf ii sheegta ama daantoodaba aan la arkaa ma shaqaysan kartaan markaan dhaho qof ruuxii dhaho haa waan shaqaysan karaa laakiin waxaan qabtaana garanayn bal haddaan ku bara ka waran dad badan baa hadda i ictiraamo oo aad i ictiraamo sida ruux waalidkood oo kalea maxaa yeele shaqa ma ayna ka sayna anaa baray markay barteen waxay noqdeen dad maasha allah oo shaqadii kusoo baxeen naasaan yeel hataa sida loo googooyey ma yaqaanaane maalmo subaxdii baan intaan u yara kalahaan tusaayan dhaha inta ka gooy hilibka saan yeel saan u dhiga saan lafaha saan u jebi intaan ka dhig kan samee marka laga soo tago dumarka ma jiraan rag kula shaqeeya hadday kula shaqeeyaanse maxay qabtaan rag ii shaqeeya way jiraan rag way ii shaqeeyaa jira waa kuwa geela ii raaco oo weliba kuwa geela ii raaco badanaa waxay u badan yihiin dadka oo keeyaanka ah maxaa yeele geela duurka fogaa loo kaxeeya lasoo raacaa loo raacaa qaxootiga waa ma haystaan sharci way baqaayaan kuwaas oo kale oo iyagana iska daruufaysan baa jiro oo geela ii raaco oo duurka oo xerada markii aan gaday ii soo eriya oo xerada ii keena oo habeenkii iila seexdo oo markii la qalaa ii soo eriyo meesha kawaanka keena oo meeshaasna rag kale ayaa jooga oo kala wareegaayo oo iyagana qala kuwa caloosha dhaqaayo kuwa xarkaha ii hagaajiya hataa oo ii keena oo intay soo keenaan xarko boqol xaboo kale ii keenayaan oon ka iibsani oon xarkaha geelan ku xirxiri ninkaasna raggaasaa ii xirxiraya raggaasaa ii raacaya raggaasaa ii soo hoynaya raggaasaa haddana raggii qalaya ku wareejinaya dadka kula shaqeeya marka laysku wada daro ha noqdaan gabdhaha iyo ragga aad sheegtay inay shaqooyin kale qabtaan oo ku saabsan shaqadaada tir ahaan marka laysku wada daro meeqay dhan yihiin adiga boqol way dhan yihiin sida aan aniga qabo maxaa yeela haweenka hataa labalaba kuwa isu raacsan baa jiro shirkad ah oo halka miisili fiican intay saartaan isla gata oo kala goosta wixii ilaahay ka siiyo oo iscaawiyo laba famil ah oo kale oo iscaawiyaan oo mid markay ciidan darnaato ama ilmaha umusho ama ilmaha ku rafaado mid u ciidamisa bay leeyihiin qaar baa labalaba qaar baa mid mid ilmo xoog la haystaan oo isku kaalmeeya oo xabad xabad uleh qoys qoys uleh qaar baa labalaba qoys uleh miisaska midba sibay u leeyihiin marka tiro guud dadkaas markaan aniga weliba aanan ku darin ilmaha caruurtayda aanan ku darin taasi waxay ahayd saare xasan jimcaale mid ka mida ganacsatada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal gobolka waqooyi bari kenya oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu iyada oo ay xeryaha dhadhaab ku sugan yihiin kubanaan qoys oo qaxooti cusub ah oo aada uga liita dhinacyada hoyga iyo fayadhowrka qoysaska ku cusub xeryaha ayaa aada uga cabsi qaba xanuuno ka dhasha nadaafad darrada ay sabab u yihiin musqulo la-aantu yuusuf cabdulqaadir yuusuf oo ka mid a qaxootiga cusub ee aan haysan musqulaha ayaa ka hadlaya dhibaatada ee musqulola-aantu ku hayso musqul ma lahaayo musqushii kaadada ilmahay ka kaadiyaayeen iyo jiifka haddana aan jiifa waa iska mid qof kaledan ug dacwoodo malahan ilaahay kusokow dowladda baa dacwadeen u dhiibtaa alxamdulilaah wax hadda cabsigiis i haaynanan waxa waaye bii gaarisa webigii iyo ma ii sheegtaa adi cerkii haddii iskuso gaarana meesha meel ma ahan meel la joog karnan ma ahan meel aday ilmad ka dhaafis aday suuqoqso xamaalaad dhihaysanan ma lehan meel hadda anta korona aniga aan tagi kara ani aan ogyana ma jirto ilaahay kusukoow dowladda kaalmaan ku sugaa walaalaha alxamdulilaah ninkii wax naaga su tarkaroow meeshaan fadhanaa meelna ma aha halna lagu su gaaro inaa boosna noo yeelo gurna noo yeelo wax walba musqushaayna tuubadaayna biyo wax walbana lagu so caabiyo yuusuf waxa uu intaa ku daray inuu degan yahay meel ka baxsan xerada oo dad kala deganana ay yihiin haddii uu musqulaha la isticmaali lahaa kuwo sidiisoo kale cusub oo aan musqulo haysan wax iskuroog male afar qoos aan nah oo godka aan ka dhex degin horta dhibkaayna weyn afar waay afartaayna gargaar weynaan u baahanaa musqulo ma hayno guri ma lahaayo boos ma lahan alxamdulilaahi intaas dhan dhibkiis waanu haayaa musqulo ma lahaayo afartayn hadda qof la dhahaayo qofkanaa roon qofkanaanu caawiya ayaan dhehayna ma jiro afartayn waa iska mid gurigayna waa iska mid qoysaska qaar ayaa qoysas kale oo ka soo horreeyey la isticmaali jiray musqulihii hore ugu sii dhisnaa farduun xasan cali oo ka mida qaxootiga cusub ayaa sheegaysa in musqulahaasu ay buuxdhaafeen oo dadkii lahaa hadda ay u diidaan inay la isticmaalaan musqul la-aan waanahay saxarada ilmaha markii aan saxarsina lag agteedan kusoo ridaynaa lag agteedan kusoo rinayna markii ilmaha noo saxriyooda masqulna maba haysan masqul la-aanangne rooa qubtaha intee masqulla galgala waa inaa lag aadileeway masqulna makuuma dhisna dadka qaar maxaa ku dhahayen masqusha iga buuxsantay ahee haliiga soo galan masqushayda qayladhaanta xilligan ee musqulo la-aanta waxaa sabab u ah roobabka curtay oo laga yaabo inay cudurro ka dhashaan maadaama ay dadkii bannaanka ku saxaroonayaan sida uu sheegay cabdulaahi maxamed weladi oo ka mid ah qaxootiga cusub ee degan bannaanka xerada xagardheer musqul ma haysano musqul inaan ninqoda un baahan hadda markii ilmaha taha oo haarka qabado waa jigegeynaynaa maanaa meeshii oo dirisaalaha oo boosaneerka ugodo meesha geynaynaa anagana meesha tagayno wax annaga hadda noo samaysan ma laha waa jirta aafimaad daro cudurba waaya hal nibira maanaa wareegtada ninkoyti nuweydiidi dhibkii onanahaayo nsheegnay biila'aan musqulla'aan hoyla'aan kulli aan sheelsheegnay ninka qorada ninka bahasi waqtaas maninsanaganab si degdeg ha ina musqulna ninka sameeyo yaan baahagna musqulla'aanna hayd roob rooban nahaayo meel annaga hadda galaynana ma laha ba'a ma haysano wal annaga haysano ma laha inaanan caabiyo rabnaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
Thank you.
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadka halkaas ayaan ku soo efmeerayaa barnaamijka waxaan idiin soo tibanayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe waxaanu idinku dhaafaynaa ammaan alla